iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay dowladda federaalka kordhisay xariga ay u geysanayso saxafiyiinta iyo dadka kale ee tabiya wararka xaqiiqda ku salaysan ayaa waxa ay dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh muujisay sida ay uga walaacsan tahay faafinta wararkaas mahdi oo ah taliyaha ciidamada booliiska dowladda federaalka ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu mar kale ka hadlay walwalka ay ka qabaan wararka xaqiiqda ku salaysan ee ay tabiyaan warbaahinta iyo dadka ku dhaqan gobolka banaadir mar waxa uu tilmaamay inaysan diidaneen waxa ay ugu yeeraan xuriyatul qowlka isagoo isla xilligaas sheegay inaysan warbaahinta iyo dadka shacabka ah dhexdhexaad ka noqon karin dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa uu hadli karaa aragtidiisa qofku laakiin markuu amniga ka hadlo uu dhahaya afgooyi balcad dhexdoodaa la joogaa kaasaa la joogaa askariga dhimanaya ee dhaawacmaya ee dhibtoonaya ee qorraxda joogana uu ku niya jebinayo miyaa sharcigu siinayaa inuu raaxaysto uu nabad ku raacaysto afgooya iyo balcadaa la joogaa inuu dhaho lagama yeelaayo waa mar kale mar kalena kugu celina weriye ama ahaw shacabe waxaan leenahay dhexdhexaadna kama noqon kari karaysid lagaamana aqbalayo waran sar iyo baartoona lahayn inaad sheegto xuriyatulqawlka buliiska soomaaliyeed xuriyatulqawlka inay ilaaliyaan diyaar u yihin mar walba iyo kala dambaynta laakiin qofka inuu qarannimada ku xadgudbo ma ahan xuriyatlqawl tan iyo wixii ka dambeeyey qaraxii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsatay xasan sheekh maxamuud iyo kolonyadiisa ayaa dowladda federaalka bilowday inay xabsiga dhigta ciddii ka hadasha amaba tabisa howlgallada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dharaarcad ka fulinaysa gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho